Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan qorsheyneysa inay furto qaar ka mid ah waddooyinka muhiimka ah ee ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir ee dhagxaanta ay ku go'an yihiin. Qorshaha ayaa ah mid dhagxaanta ku xidhan looga qaadayo jidcadayaasha waaweyn ee adeegsigoodu muhiimka u yahay isku socodka gaadiidka, ganacsiga iyo bulshadaba. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo taliska booliiska Soomaaliya ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah waddooyinkaasi la furayo. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta oo tagay xarunta degmada wadajir ee gobolka Banaadir, halkaasi oo ay kula kulmeen qaar ka mid ah dhalinyarada degmada, iyagoona kala hadlay ka shaqeynta nabadda iyo isdhexgalka bulshada. Gudoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diiriye ayaa dardaaran u jeediyay dhalinyarada uu la kulmay.
Aad iyo aad aan uga mahad celinayaa taliska qaybta guud sida maaragta uu ula dagaalamay oo tillaabo uu uga qaaday dadka isku dayaaya magaaladan inay fowdeeyaan wax kasta oo xun oo qaldan oo social mediaha la soo dhigo ama loo isticmaalo amniga ayay maaragta amni darri keenayaan marka taliya macalmahadiyow aad iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa sida culus oo aad tillaabada uga qaaday waxaana rabnaa in la iska kaashado degmooyinku waxaan rabnaa inay ciidamada garab siiyaan hay-adaha ammaanka dadka maaragtay qof kastaa degmo ka soo kaca fowdadaas in laga hor tagaan rabnaa inaad soo sheegtiinaa la rabaa degmada u soo sheegtiin ciidamada amniga u soo sheegtiin maantay oo aan marayna laba kun labaatan iyo afar oo dowladu dalkan ka jirto oo hay-ado maaragtay uu leeyahay dhammaystiran oo garsoor uu leeyahay oo hay-ada ammaan leeyahay qofkii raba inuu maaragtay inta wax qaldan magaaladan ku sameeyo inuu rabo gurigiisa uu ku joogo tartiib haddaba waxaan u sheegaynaa inaada gurigaada tartiib ku joogayn haddaad nabad iyo ammaan rabtid iyo gurigaada inaad tartiib u joogtid waxaa lagaa rabaa horumarka iyo dowladnimada inaad ka shaqaydide lama rabo fawda iyo edabdar